Maalin axad ah ayaa haddii aad maalin kasta ilmahaaga wax la akhriso muddo shan iyo toban daqiiqadood ah ma malayn kartaa farxadda iyo waxbarashada aad ka helaysid ka soo qaybgal tartanka aniga ii akhri ee waaxda waxbarashada maine aqbal tartanka oo wax la akhri ilmo yar muddo shan iyo toban daqiiqadood ah maalin kasta geli sawir facebooka kuna xujayso dad kale tartanka ii akhri ku raaxayso barnaamijka ii akhri kana qayb qaado tartankan adag